إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الأذان أذان كبابكيس هذا محله baabkii ka hadlaayey adaanka weeye adaanka xagga luqada waxaa la yidhaha al-iclaam waa ogeysiin ogeysiin weeye laakiin xagga sharciga waa ogeysiin gaara oo sharciga waxaa la yidhaahdaa al-iclaamu bidukhuuli اlwaqti wa xuduuri waqti salaati اlmafruudati bidikrin maksuusin sharciga waxaa la yidhaahdaa adaan waa in la is-ogeysiiyo waqtigii inuu galay oo salaada waqtigeedii la joogo salaadaasuna waa salaada faradkaa dikri gaar ah oo sharcigu sheegayna laysku ogeysiiyo wixii la raba layskuma ogeysiin karo marka lays ogeysiinayo waqtigii inuu galay waa in laysku ogeysiiyo dikri khaas ah oo sharcigu sheegay oo meeshuu ka bilowdo iyo meeshuu ku dhammaado sharcigu sheegay dikrigaas aa la isku ogeysiinayaa waxaa la jideeyey sanadii koowaad oo hijriyada markii madiine loo soo hijroodo muslimiintii saldhig iyo xarun yeesheen aa nabiga sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisa la shuureeyey wuxuu ku yidhi dadkii waxaa la rabaa inay jamaaco ku tukadaan maxaan ku ogeysiinaynaa waqtiga inuu galay dadka gabalaa waxay dhahdeen buum ha laga dhawaajiyo waqtiga salaada marka la gaaro buun ha laga dhawaajiyo nabigu wuxuu ihi yahuuddaa ka dhawaajida yahuud iyo annagu ishabihi mayno waa diiday tashabuh bilyahuuda ka imaanayda qaar kalea waxay yidhaahdeen waa in gambaleel la garaaco oo dawanka waxa weeyaan kirishtaanka oo kale gambaleelka ay garaacaan kaasoo kale ha la garaaco nabigu wuxuu yidhi masiixiyiintaba kirishtaanka garaaca markaa ma dhacaydo taasuna markaa sidii hadba tale loo sheegaayey waa la kala tegey habeenkii markii la seexday cabdullaahi ibnu zayd ibnu cabdirabbi saxaabi la dhihi jiray aan ku ru'yooday adinka hadda lagu adimo subaxdiiyuu nabiga u yimid sala allahu calayhi wasalam waa u sheegay nabigu wuxuu idhi innahaa ru'ya xaq waa ru'yo xaq ah marka bilaalaa kaa cod dheere bilaal u sheeg oo u meeri ha adimo sidaasaa bilaal ku noqday mu-adinkii ugu horreeyey ku dhawaaqay waa alfaad markaa towxiid ah ilaahay waxdaaniyadiisa iyo nabiga risaaladiisa sala allahu calayhi wasalam iyo in liibaan layskugu yeedho ka hadlayda weeye alfaadda adinku alfaadda aqinkuna waa sidaas waa alfaad kooban oo meelay ka bilaabato iyo meelay ku dhammaato sharciga xad u yeelay diinta islaamka oo dhanba sidaysan u bannaanayn in wax lagu daro iyo in wax laga jaro adinka iyo aqinkuna waa sidaasoo kale ma bannaana in wax lagu daro intii nabigu ogaa mana bannaana in wax laga jaro qayb laga tago waa intii nabigu ogaa in lagu ekaysto sala allahu calayhi wasalam alxadiidu saadis wasituun xadiiska lixdan iyo lixeeya haadaa maxalu rawa albuhaariyu wa muslimu can anas ibni maalikin bukhaariya muslima waxay ka wariyeen anas ibnu maalik radia allaahu canhu qaala anas wuxuu yidhi umira bilaalun bilaal waxaa la amray an yashfaca tira isla eg inuu ka dhigo aladaana adaanka wayutira tira isdheero witriya uu ka dhigo aliqaamata aqinka umira haddii saxaabi la yidhaahdo waa la amray ama waxbaa laga reebay saxaabadu markay yidhaahdaan amarka cidda amartay waa ciddii amarka iska laheed waa nabiga sala allahu calayhi wasalam amarka axadkii iska lahaa weeye waxa amray cid kaleeto amar saxaabadu kama qaada jirin iyo nahyi marka waxaa amray waa nabiga sala allahu calayhi wasalam ayadoo sariixana waaba soo aroortay nabiga in sidaas uu amray bilaal nabigu inuu amray adinka waxaa la amray shafci shafciga tirada isleegaa la yidhaah waa sida gaalibkaa adinka waa shafci maalan waxaa ugu horeeya takbiirta takbiirtu labay ku soo aroortay tarbiic iyo tahniya in afar laga dhigo allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar afar in laga dhigo waxay kaloo ku soo aroortay laba in laga dhigo allahu akbar allahu akbar marka mar walba waa shafci waa tiro isla eg ilaa aakirka laga gaaro kaliya jumlada ugu dambaydaa witriya adinka laa ilaaha ila اllah waa hal mar inta kale waa wada shafci marka waa haalibkii wey sidii haalibka ahayd wey aqinkana asna waa sida haalibka takbiirta ugu horeyda waa labo allahu akbar allahu akbar laakiin inta kale waa mid mid waa witri ashhadu an laa ilaha ila اllah ashhadu ana muxamada rasuul اllah xay calى الصalaa xay calى اlfalaax laakiin qad qaamati salaad kuma jirto sidaas daraaddeed xadiidkanaan hadda akhrayno bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan siyaado siyaada ku sugan siyaadadaas maxay leedahay umira bilaalun waxaa la amray an yashfaca inuu tira isleeg ka dhigo aladaana wa yutira tira is an yashfaca inuu tira isle-eg ka dhigo aladaana wa yutira inuu witir ka dhigo oo mid mid ka dhigo aliqaamata ila aliqaama marka laga reebo qad qaamati salaa bukhaari muslim intaasaa la socod saas darteeda inuu ka taga ma ahayn xaafidku wuxuu leeyahay marka intaas inuu ka taga ma ahayn waxaa la socotay ila aliqaama marka laga reebo qad qaamati salaa qad qaamati salaa nabigu wuxuu yidhi waa inuu ka dhigo ayadaa shafci ma ahan inuu witri ka dhigo nabigaabay amray inuu shafci ka dhigo qad qaama salaa oo laba goor lagu celiyo qad qaamati salaa qad qaamati salaa marka ayadana waa sidaasoo kale sida haalibka ah aqinka waa mid mid keliya takbiirta ugu horeyda iyo takbiir takbiirta iyo qad qaamat salaa intaasaa shafciya inta kale waa wada witr takbiirta ama midda ugu horeyda ha noqoto ama midda kale ha noqoto takbiirta iyo qad qaamat salaad inta kale waa mid mid sidaasaa nabigu amray salى اllahu calayhi wasalam marka adinka alfaad kooban weeye waxa uu ku soo arooray adinka شhan iyo toban jumlo waa ku soo arooray شhan iyo toban jumlo allahu abar allahu akbar allahu akbar waa laba jumlo allahu akbar allahu akbar waa laba jumlo oo kale ashhadu an laa ilaha ilا اllah ashhadu an laa ilaha ilا اllah waa laba jumlo ashhadu anna muxamad rasuul اllah ashhadu anna muxamad rasuul اlah waa laba jumlo xay calى salaa xay calى salaa waa laba jumlo xay calى اfalaax xay calى اfalaax waa laba jumlo allahu akbar allahu akbar waa laba jumlo laa ilaaha ila اllah waa hal jumlo waa شhan iyo tobankaas jumlo شhan iyo tobankaas wey wuxuu kaloo ku soo arooray xadiiska abi maxduura oo suganayadana tarjiic waxa la haha in lagu daro tarjiic tarjiica macnihiisu waxay tahay muadinku markuu takbiirta dhammeeyo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar markuu dhammeeyo uu afar jumlo shahaadateynkii hoos u leeyay ashhadu an laa ilaha ila اllah ashhadu an laa ilaha ila اllah ashhadu anna muxamada rasuulullah ashhadu anna muxamada rasuulullah afartaas markuu hoos u yidhaha uu isla afartii kor u leeyay oo uu kor ugu dhawaaqa marka shan iyo tobankii waxaad ku dartaa afar iyo toban afartii hoos loo yidhi waa sagaal iyo toban marka adinka marka aan lagu darin tarjiic oo shahaadatooyinka aan hoos loo dhihin waa shan iyo toban jumlo haddii tarjiica lagu darana waa sagaal iyo toban jumlo aqinkuna waa koob iyo toban jumlo waa koob iyo toban jumlo allahu akbar allahu akbar waa laba jumlo ashhadu an laa ilaaha ila اllah waa hal jumlo ashhadu anna muxamada rasuul اllah waa hal jumlo xaya calى الصalaa waa hal jumlo xaya calى اlfalaax waa hal jumlo qad qaamati salaa qad qaamati salaa waa laba jumlo allahu akbar allahu akbar waa laba jumlo laa ilaaha ila اllah waa hal jumlo waa koob iyo toban saasay u tiriyaan kutubta maxaa loo tirinaa yaan waxna laga jarin waxna lagu darin wey waxa loo tirina sidaas wey marka sidaasaa la rabaa xikmadda ku jirta culummadu waxay ka hadlaan adinka in lagu celceliyo oo shafci nabigu amray witrigana uu nabigu amray salى اlahu calيه waslm waxaan rabaa aqinkana nabigu u amray witri oo halhal mara maxay tahay xikmaddaas wuxuu leeyahay xaafid ibnu xajar fatxulbaariga xikmadda adinka loogu celcelinaa aqinkana mid mid looga dhigaa ina aladaana liiclaami alghaa'ibiin adinka wuxuu u sugnaaday dadka maqan in la ogeysiiyo dadka maqan a loogu yeedha oo la ogeysiinaa waqtigii inuu galay fa yukararu waa lagu celcelinaa liyakuuna awsala ilayhim si uu u noqdo mid gaarid badan oo dadka maqan gaara saasaa loogu celcelinaa bikhilaafi aliqaama sidaas waxaa khilaafsan aqinka fa innahaa lilxaadiriin aqinka looma aqimo dad maqan inay yimaadaan in loogu yeedhana looguma talagelin waxaa loogu talagalay dadkan jooga in salaadda ay u soo istaagaan usoo saftaan saasaa loogu talagalay sidaas daraaddeed wuxuu yidhi xaafidku wa min hama ustuxiba an yakuuna aladaanu fii makaanin caalin bikhilaafi aliqaama sidaas darteeda waxaa sunnaa adinka in laga adimo meel kore muadinku halkuu kori jiray meel koru kori jiray waqtigii nabiga sala allahu calayh wasalam ilaa makrofan lama arag haddana makrofanada kor a inta lagu xiraa lagu adima si ay codkaas meelo fog u geeyaan ilaa dad maqana loo yeeraa adinka marka waxaa sunnaha meel kore inuu koro aqinkana dhulka wa inuu ka aqino ousan meel kore korin sidaasaa sunnadii maxaa dad maqan maba loo yeerayaba wuxuu idhi xaafidku sidoo kale waxaa sunnaa wa an yakuuna sawtu fi ladaani arfaca minhu fi liqaama markuu adimayo codka adaanku waa inuu ka dheer yahay codka iqaamada aqinka waa inuu hoos iskaga aqimaa adinkana waa inuu kor u qayliyaa ilaa qof maqan iyo qof joogaa loo kala yeeraa sidaas weeye sidoo kale wuxuu yidhi wa an yakuuna aladaanu murattalan waaliqaamatu musraca waxaa sunnaa adinka in la jiijiido jiijiidid aan xaddhaaf ahayn waxaa mamnuuca ta aad loo jiido in hadalka macnihiisaba la fahmi waayo waa xaaraan ma bannaano waxaa la rabaa jiidid oo aan macnaha bedelay si muadinku xoogaa dhowr daqiiqo u socdo oo dadka ay u maqlaan laakiin aqinka waa in la boobsiiyo marka la aqima maxaa yl dad joogaa loogu talagalay dad maqan loogu yeerima wuxuu yidhi qad qaamat salaatu qad qaamat salaa iyaga waa lagu celceliyey liannaha almaqsuudatu min aliqaama bidaat maxaa yl aqinka dhama ujeeddada laga leeyahay lafdigaas wey salaadda in loo istaagay ayada saasaa loogu celceliyey adinka axkaamtiisa culummadu waa isku khilaafeen culummada gobol waxay yidhaahdeen waa sunno waa sida jumhuurtu ay mareen jumhuurta culummadu waxay yidhaahdeen adinku waa sunno waa sunno sidaas ayay yidhaahdeen laakiin culummada gobolaa yidhaahdeen waa waajib xaafidku wuxuu yidhi culummada ku tageen waajibnimada waxaa ka mida awsaaci waxaa ka mida daawuud waxaa ka mida culummada shaaficiyada ibnulmundir waana qowlka daahirka maalig muwada'a maxamed ibn xasanna sidaas ayaa laga sheegay marka waa waajib culummadaasaa ku tageen nusuusta daahirkeedana saasaa ka muuqata inuu waajib yahay sababtoo ah qofaan waajib ka tegin lama ciqaabo nabigeennana sala allahu calayh wasalam magaalo markuu ku duulayo waa agdegi jiray waa dhegaysan jiray adin hadduu ka waayo waa ku duuli jiray hadduu adinka ka maqlana waa ka laaba jiray marka waa shicaar muslimiinta lagu yaqaan oo beledka uu ka yeerayo nabigii sala allahu calayh wasalam uu ka joogoo ka laabtay marka waa calaamad weyn oo tusayda inuu waajib yahay adinka culummadu way ka digaan qofaan oqoon inuu adimo sida qur'aanka loo barto waa in adinka loo barto waxaa dhici karta qofkaan oqoon hadduu iska qayliyo inuu qalab weyn la yimaado oo faaxish ah oo macnaha bedela bal kufri ah inuu ku dhawaaqaa dhacdo alfaada keliya bedelidda uu bedela culummaduna waa baraarujiyaan qaabka loogu dhawaaqa qofka marka inuu adimo doonayo waa inuu aad uga fiirsado oo maalan allahu akbar ba'daas keliyaoo la jiido muustiqay noqoneen macnuhu waa isbedelay macnihii allah weyn ahaa macno kaluu noqona sidoo kaleeto laa ilaaha in lagu joogsado oo ila allahu hallow laga bilaaba waa gaalnimo yidhaahdeen laba kufri iyo gaalnimo oo ma bannaana oo kadaalika xay cala asalaa intaadii aan la gaadhsiin oon lagu dhawaaqin oo laga tago haadi in laga tago ayadana waa mamnuuc oo macnihii waa isbedelaa calaa kulli xaal dhammaan waxaa waajib ah alfaadda alfaadda adaanka inuu qofku macallin u leeyaho laga dhegaysto oo isagoo yaqaan sida loogu dhawaaqo uu addimo ee kale iska qayli maya waa arrin khatara waa calaamadda idhamada muslimiinta lagu yiqiinay waa inu aada iskaga ilaaliyo waa calaamadda idhamada muslimiinta lagu yaqaan arrin aada u khatara inu iska qayliyo qofku lama ogolo lama ogola waxaan sheegnay adinka afar takbiirooda u horeyda axaadiista gabalna ladaa soo aroortay laba takbiirood arrintaas markaa xaafid ibnu xajar markuu ka hadlaa wuxuu leeyahay xaafid ibnu cabdilbari imaamu axmed isxaaq ibnu raahweyhi daawuud daahiri ibnu jariir dabari waxay ku tageen takbiirta in afar laga dhigo iyo in laba laga dhigo tarjiic in adinka lagu daro iyo inaan lagu darin dhammaan waxaasoo dhan waxay ka mid yahay ikhtilaafu tanawuc waxaa la yidhaah waa bannaan tahay tanuna waa sunno tanuna waa sunno middu u adimaaba waa sunno middu adimaaba waa sunno sidaas ayuu maray xaafid macnaha waxaan rabaa aimadaasa sidaas mara xaafidku waa soo naqliya isagu xaafidku waa a'imadaasu ka soo naqliya alxadiiu saabic wasituun xadiiska lixdan iyo toddobeeya can abi juxayfa bukhaariya muslim waxay ka wariyeen can abi juxayfa wahab ibni cabdilaahi aswaa'i wahab ibni cabdilaahi ah abi juxayfa waa kunyadiisa magaciisuna waa wahab ibni cabdilaahi ibni muslim ibnu junaada abu juxayfa aswaa'i nabiga sala allahu calayh wasalama fii aakhiri cumri ayuu u yimid nabiga waxna waa ka xifdiyey caliyuu la saaxiibay nabiga gadaalkiis cali mar ayuu mas-uul uga dhigay shurdada magaalada kuufa wuxuu dhihi jiray cali oo uu ku magacaabi jiray wahab alkhayr wahab allah intaba waa uu ku magacaabi jiray waa saxaabi jaliil ah wuxuu dhintay lixdan iyo afar markay hijriyadu ahayd qaarna waxay yidhahdeen toddobaatan iyo afartii ayuuba soo gaaray wilaayadii bishri markuu weliga mas-uulka ka ahaa ama waaliga ka ahaa ciraaq marka wahabulkhayr ayuu dhihi jiray cali bn abi aalib rawa albukhaariyu wa muslim can abi juxayfa wahab ibni cabdilaahi aswaa'i qaala wuxuu yidhi wahab ibnu cabdillaah ataytu nabiya nabigaan u imi salى اllahu calayh wasalam walxaal huwa nabigu fii qubatin teendho uu ku sugan yahay teendho iyadoo nabigu ku sugan yahay teendhadaasoo lahu nabiga u sugnaatay teendhadaasoo xamraa'a gaduud ah teendhadaasoo min adamin maqaar ka samaysan teendho maqaar laga sameeyey gaduudan asagoo nabigu ku jira ayaa nabiga u yimi sala allahu calayh wasalam marka in teendho iyo waxway la dhisto iyo maqaar laga samaysan karo waxaaso dham xadiis kutusa qaala wuxuu yidhi wahab fakharaja bilaalun bilaala soo baxay biwaduu'in biyihii nabigu ku weyse qaatayuu la soo baxay waduu'a maanta waa kuwuu nabigu ku weysaystay kuwii unta weel u dhigayuu keenay kuwii nabigu ku weyse qaatay oo xibnihiisa uu ku mayray waa la barakaysan jiray nabiga sala allahu calay wasalam dadka kale waa ka duunaa nabigu sala allahu calay wasalam marka inta weel u dhigay uu keenay uu saxaabada dhex keenay biyihii nabigu ku weysaystay fa min naadixin fa min annaasi dadka waxaa ka mid ah naadixin mid dadka ku firdhina mida xooga roon inta heray uu dadka kale gaadhsiinoo ku firdhina iyo wa naa'ilin mid asagu qaadan aho dadka kale ka tirana inta wax waaye barakadaasaa la qaybsana markaasa midna xooga roon hayo dadkuba kusii firdhina midna qofkan xoogaaga helayu wax yar ka qaadana iyo wa naa'ilin mid qaadanaayo qaala wahab wuxuu yidhi taasna nabigay khaas u aheed barakaysigaas sababtoo ah nabiga ilaaha dembigiisa hore dhaafay kiisii dambe dhaafay waxaa ilaahay abuuree jinni iyo insi dhammaan u fadli badnaa awliyada alle rususha ambiyada dhammaanuu ka fadli badnaa waa la hubey waa la barakaysan jiray laakiin qofka ka dambeeya lama barakaysanayo sida raajixa waa sidaas waxaana ku tusaa nabiga gadaalkiis muslimiintu waxay isku waafaqeen waxaa dadka u fadli badan abubakar sidiiq oo isagoo adduunka jooga nabigu uu yidhi abubakar fi ljanna saxaabaduna nabigoo joogay dhihi jireen bacda nebiy abubakar u fadli badan waxaana ku xiga cumar waxaana ku xiga cumaan saasay dhihi jireen nabigoo jooga sala allahu calayh wasalam weligiis lama barakaysan abubakar cumar lama barakaysan cumaan lama barakaysan cali lama barakaysan casharatulmubashariina biljanna mid lama barakaysan hadday xaq ahaa laheed ayagaa u hormari laha kuwaasaa la hubay awliye alle inay ahaayeen ayagaa la hubay nabiga uga markhaati kacay mana la barakaysan marka arrintu inay nabiga ku gaar aheed halkaasaa laga qaatay qaala wuxuu yidhi waa faqaraja nebiyu nabigaa soo baxay sala allahu calayh wasalam calayhi nebiga korkiisa xaal ay ku sugan tahay xullatun isku joog xullada waxaa la yidhaha marada mara hoose iyo mara kore ka samaysan oo isku nuuc ah izaarun wa ridaa'un min jinsin waaxid mara oo mara hoose iyo mara kore oo isku nuuc ah qofku markuu qaataa isku joog la yidhaha xulla isagoo isku joog ku sugan isku jooggaasoo xamraau gaduud ah xamraaudaasay culummadu isku khilaafeen macnaheed qaar lafdiga sida daahirkay u daayeen waxay idhahdeen gaduuday ahayd qaarna waxay idhahdeen gaduudka midab kalaa ku dhex jiray hadda fiiri imaamadda hadda wiilkaasoo tan waxaa la leeyahay imaamad gaduudan soo dhimayno laakiin meeqa baroodo cada ku jirta tiradii ka badata sooma midabyo cadcada ka dhex buuxay ninku fiiriye sida ibnulqayim oo kale wuxuu le mamnuuc weeye mare gaduud a nin inuu qaato ma bannaana nabigana inuu qaato warkeed badaaba laakiin gaduud waxaa loo leeyahay gaduuda u badnaa midab kalena waa ku dhex jiray saasuu ku fasira hadda cimaamad gaduudan alalefiir cimaamadaana midab kalea ka buuxa soo maaha saasay ahayd u leeyahy ahlucilmi kalena waxay leeyiin maya qaar kale gaduud ahayd ee gaduudka sidiisa wax nahyigu kuma soo aroorin gaduudka nahyigu ku soo arooray waa mid gaar ah oo waa maxe geed magaciisa lahaa cusfur oo gaduud ah oo carafi ku jirto oo gaar ah maryaha la mariyee lagu gaduudiyey gaduudkaas waay gaduudka nahyigu ku soo arooray ee si guud midabka gaduuda nahyi kuma soo aroori wuxuu leeyahay alimaam alcalaama ashawkani fii sayl اljaraaar juska afraad safxada boqol labaatan iyo saddex wuxuu leeyahay waa sibqu lcusfur geedka cusfurka la yidhaha rinjigiisa yakuunu axmar calaa nawcin khaasin min anwaaci lxumra wuxuu noqdaa gaduud gaduudyada nuuc ka mida ah falaa yucaaridu haada maa habata min lubsihi salى اllahu calayh wasalam lilxullati اlxamraa geedkaas oo ah cusfurka oo nabigu diiday raggu inay xirtaan sala اllahu calay wasalam nabigaa diiday raggu inay xirtaan nahyigaas oo nebigu diidey ka hor imaamaayo xadiidkan bukhaari iyo muslim oo sheegaya isku joog gaduuda nabigu inuu qaatay ma iska hor imaanayaan maxaa yeelay wuxuu yidhi liimkaani اljamci waxaa suurtagal ah labada xadiis in la jamciyo maxaa lagu jamcinaa bianna tilka alxullata alxamraa kaanat masbuuqatan bikayri اlcusfur isku joogga gaduudan oo nabigu watay salى اllahu calayh wasalam isku joogga gaduudanoo nabigu watay gaduudkaas cusfur maahayn gaduud oo meel kale ka yimid oo aha geed kale iyo nuuc kalu aha ee geedka cusfurka la yidhaahdo maahayn walam yarid fii muطlaqi sufrati aw ilxumrati maa yaqtadi taxriim gaduudka ama jaalanimadana wax diidayoo ku soo arooray ma jiro ee waxaa nahyigu ku soo arooray cusfurka oo kaligiisa marka waa cadda imaamu tirmidi sunankiisi wuxuu leeyahi wa macnaa haada alxadiidi cinda ahli اlcilmi annahum karihuu lubsa almucasfar xadiidka macnihiisu waxay tahay culummadu waxay nabcaysteen in mucasfar geedka cusfurka leera mara la mariyey oo sidaas gaduud ku noqotay in raggu xirtaan way midda sharcigu diiday kaasay diideen wara'ow anna maa subiqa bilxumrati bilmadari ow kayri daalika culummadu waxay arkeen wixii lagu rinjiyeeyo gaduud ama dhoobo ama wax kale oo aan cusfur ahayn falaa ba'sa bihi wax dhiba male idaa lam yakun mucasfaran hadduusan cusfur ahayn gaduudku waa bannaanye saasay culummadu arkeen wuxuu ku leeyahay markuu sunankiisa marayo xadiidka laba kun sideed boqol iyo toddoba laba kun sideed boqol iyo toddobo raqamkaas markuu xadiidkan marayo waa kan ku leh marka waxaa la leeyahay xadiidkan nabigu isku joog gaduudan u watay laakiin cusfur ma ahayn gaduudkan ma ahayn cusfur wuxuu yidhi wahab kaanii waxaad moodaa anduru inaan fiirinaa ilaa bayaadi saaqayhi nabiga labadiisii shanshood caddaankoodii nabiga sal allahu alay waslm marada kor ay ugu joogto shanshada dhex bartankeeda kor inta u qaaday jiibka ma geyn sida ciyaalsiiyada hoos inta u dhigayna ma geynin aan qawyada sida gaalada u jiido maya waa xaaraan ma bannaana marada in aanqawga ay dhaaftaa waa xaaraan nabi wuxuu uhi naara iskale marada aanqawga ka digata naar wey maa asfala min alkacbayni fa fi naar nabigaa yidhi sal la qofka sitaa naaruu shaqaysta izaaru muumin nisu saqay nabi wuxuu uhi nin muumina maradiisa hoose shanshada dhex bartankeeday ku joogtaa wixii nabigu dadka dhahaya asagaa ugu horeeya ku dhaqma marka fiirihi haddeer waxaad imoodaahiro nabiga shanshooyinkiisii oo cadcad inaan u jeedo maradu meesha ugu joogta soo ma jeedid qofka marka nabiga shafaacadiisa raba inuu berri qiyaamu shafaaca raba xawdka nabiga inuu ka caban raba adduunka maanta inuu raadkiisa raacala raba oo sidiisa u labisto oo sidiisa u noolaado oo sidiisa u tukado oo sidiisa uu u labisto kaani waxaad imoodaa anduru hadda inaan fiirinayo ujeedo ilaa bayaadi saaqey nabiga labadiisa shansho caddaankooda qaala wuxuu yidhi waxaa wahab ibnu cabdilaahi aswaa'iye fatawadaa nabigu waa weyse qaatay wa adana bilaalun bilaal ayaa adaanay safaraana la ahaa marka taasna waxay culammadu ka qaateen safar iyo nagaadiba salaada waa la adimaa meel alla meeshaad joogto waa la adimaa xataa haddaan wax jamaacajo keliga aad tahay waa la addimaa nabigu wuxuu sheegay sala allahu calay wasalam geedaha dhagxaanta bahallada shay kastoo adinkaagaas maqlaa aakhira waa kuu markhaati kaca marka waa la addimay meel alla meeshaad joogto hadda safar ay nabigu ahaayeen waa la addimay salaada qaala wuxuu yidhi wahab ibnu cabdillaah fa jacaltu waxaan gudagalay atatabacu inaan raacraaco faahu bilaal afkiisa haahunaa xaggan midig ah waa haahunaa xaggan bidix ah yaquulu wahab wuxuu leeyahay yamiina wa shimaala wahaba wuxuu leeyahay yaquulu bimacna yafcal weeyar culammadu wuxuu leeyahay wahab midig iyo bidix ayuu u leexanayey bilaal markuu addimaayey midig iyo bidix xaya cala salaa markuu leeyahay bidix ba xaggeedu u jeesanay midig xaggeedna u jeedsana xabadka wareejima laakiin madaxu wareejina madaxu wareejina tirmidi wuxuu wariyey wa isbicaahu fii udunayhi labadiisaas faroodna labada dhegooday ku jireen markii bilaal addimaayey markaasuu midig wuxuu leeyahay xaya calaa salaa codku inuu xaggaas u fogaaduu rabaa haddana bidix uu leeyahay xaggaas inuu u fogaaduu rabaa midig iyo bidix markaasa anuguna raacraacayaan fiirinaayu leey xaya cala salaati salaada u imaadoo soo qaabila weeye xaya cala alfalaaxi liibaanta u kaalaya wey oo liibaanta u kaalaya u imaada uma rukisad waxaa loo muday lahu nabiga canasatun ultaki ul oo fooda waran yar ku leh ayaa dhulka loogu muday fataqadama waa hormaray nabigu qofka muslimka markuu tukanaa hadduusan ma'muum ahayn waxaa la rabaa inuu sutro samaysto tiiraa laysku aadiyaa ama derbiyaa laysku aadiyaa ama ul iyo waxbaa dhulka lagu mutaa laysku aadiyaa shaygaasna waxaa loo jirsadaa saddex dhudhub waxaa la ydhahaa sutro waxaad hadhow ka ceshanaya shaygaas iyo adiga inta u dhaxayda wixii mari taga gacantaad ku ishaare laakiin shayga shishadiisa wixii maraya shaqa kumeli sutraa la ydhaha nabiga xataa sala allahu alay slam markuu safarka yahay ushaasaa loo qaadi jiray si sutra la-aan uusan u tukin markaasaa dhulka loogu muda xaggeedu u tukana marka xaggeedu u tukana uma rukisad waa loo muday lahu nabiga canasatun ultaki ul oofooda waran ku leh fataqadama nabigu waa hormaray wa salla duura duurkiiyuu tukaday ragcatayna laba ragco ila safar u ahaye uma lam yazal nebigu kama suulin yusallii inuu tukanaa ragcatayna laba ragco xataa rajaca ilaa uu soo laabtay ila almadiina laba labadaas ragco ayuu nabigu tukanayey salى اllahu calayh wasalam ilaa uu soo laabtay markaa qofka markuu musaafir yahay salaada oo awal afarta ragco aheed waa inuu gaabiyo laba laba ragco tukado sunnada nabiguna waa sidaas salى اllahu calayh wasalam sunnada nabiguna waa sidaas salى اllahu calayh wasalam alxadiiثu haamin wasituun rawى الbukhaariyu wa muslimu can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma bukhaari muslima waxay ka wariyeen cabdilaahi bni cumar asag iyo abiis baa ilaahay raalliha ka ahaadee can rasuulilaahi wuxuu ka wariyey sala allahu calayh wasalam annahu rasuulku qaala inuu yidhi inna bilaalan bilaal yu-adinu wuxuu adaanaa bileylin habeen fakuluu cuntada iska cuna dadkii oo inay soomaan rabay bilaal adinkiisa markaad maqashaan waa adinka hore oo subxiga adinkaas waa waqti habeen ah subxigii ma dhalan lama gaarin iska cuna cuntadiinna oo suxuurtiinna cuna inna bilaalan bilaal yu-adinu wuxuu adaanaa bileylin habeen fakuluu cuna washrabuu iska caba xataa tasmacuu ilaa aad maqashaan adaana ibni maktuum adaana ibni ummi maktuum cabdillaahi ibni ibnu maktuum adaankiisa marka bilaal adinka hore iska lahaa cabdilaahi ibni abi maktuumna cabdilaahi ibni ummi maktuumna adinka dambuu iska lahaa marka cabdullaahi wuxuu adimaa markii fajarku dhasho fajarku hadduu dhashana waa maalin cuntadu waa xaaraan marka cuntadu waa xaaraan markaas qofkii soomaayey macnaha ay xaaraan ka tahay wey qofkii soomaayey bukhaari waxaa ku sugan siyaado oo waxaa ku sugan wa kaana rajulan acma cabdullaahi ibni ummi maktuum wuxuu ahaa nin indhool ah laa yunaadii xataa yuqaala lahu asbaxta asbaxta ma adaani jirin ilaa la yidhaahdo waa waa bariisatay waqtigii waa galay addi dadaa u fiiri jiri isagoo indhaalu ahaa saxiix bukhaariga intaasoo siyaadaha la socota taas markaa waxay tusaydaa salaada in laba adaan ay leedahay salaada subax adaan ka horeeya dhalashada subxiga xoogaa kuna dhow maxaa yeelay labada adaan waqti gaabana u dhexeeyey axaadiista gobol waxaa ku sugnaaday waxaa u dhexeeyey in midkaanu soo dego midkaanuna koro ila annaga niri kor a laga adibi jiray waktigu waa gaabna waktigu aadu u gaabna marka wakti aad u gaabana u dhexeeyey masaajidka marka in laba mu-adin loo samay karo oo laba waqti oo la yaqaan kala adaanta ayaa kutusa xadiiskan inay bannaan tahay laakiin laba waqti aa la rabaa hal waqti inay isla dhawaaqaan taas waxa waya sunnada laguma hayo taas sunnada laguma hayo laakiin laba waqti waxaa kaloo xadiisku caddaynaa salaada subax iyadoon dhalan in aadaanka hore la adaami karo waxaa la ogeysiinaa waqtigu inuu dhow yahay waxaa la rabaa qofkii suxuuro rabay inuu suxuurto qofkii witirka aan weli tukan witirkii tukado oo witirka waqtigiisa uu ogaado inuu dhammaan rabo qofkii dan laha dantiisa uu istaago waa in ogeysiis iyo diyaargarowwe ibnu mulaqim wuxuu leeyahay soon iyo qayrkiisna waa isku mid soon iyo qayrkiis waa isku mid salaada subax laba adin ay leedahay salaada subax laba adin ay leedahay sidaas ayuu leeyahay xadiisku utusaa qofka haddii aan si kale lagu gara karin hooyadiisu caan ku yahay haddii aabiis lagu sheega la garan maa si dadku u gataan ina hebel hooyadiis waa loogu nisbay karaa hadda fiiri saxaabigan hooyadiisa loo nisbeeyey ibnu ummi maktuum ummu maktuum waa hooyadiisa marka hooyadiisa loo nisbeeyey xala si kale lagu garama marka waa ku caanbaxay waa bannaan tahay si loogu garto waa bannaan tahay laakiin nuqsaamin ma banaana iyadoo lagu nuqsaamaa in qofka hooyadiis loo nisbeeyo ma banaana alxadiiu taasc wasituun xadiiska lixdan iyo sagaaleeyo hada maxalu rawa bukhaari wa muslim bukhaariya muslim waxay ka wariyeen can abi saciidin اlkhudri radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi rasuulka allaa yidhi salى اllahu calayh wasalam idaa samictum markaad maqashaan almu'adina mu'adinka faquuluu waxaad tidhaahdaan midla maa yaquulu mu'adinku waxa uu leeyahoo kale xadiiskan wuxuu ka hadlaa waxaa la dhaha adinka hala ajiibo ijaabada dadka muslimiintaa waa inay ku baraarugsanaadaan marka mu'adinku dhawaaqo dhammaan qof kastoo muslima inuu ajiibaa la rabaa ajiibidda macnaheedu waxay tahay intuu ilaahad ka daba dhehe kaliya waxaad ku kala duwan tihiin asagu kar u dhawaaqa hadna hoosaad u leedahay ila aduu dad u dhawaaqi maydid diinta islaamku waa diin naxariis badan maadaama adinku ajar weyn uu leeyahay waxaa la rabaa dadkiina inay ajar helaan qof kasta markaa marka uu muadinku dhawaaqa waa inuu dhawaaqo oo hoosuu asagu u leeyahay kor u dhawaaqi ma maalan markuu yidhaha allahu akbar allahu akbar hoosaad u leedahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa ku celsha allahu akbar allahu akbar laakiin xadiidku waa caamun maqsuusun xadiisku waa caam laakiin waa la khasisay muadinku wax alla wuxuu yidhahdaa ka dabadhaha saas wey lafdigu laakiin saxiixulmuslimka waxaa ku sugan xaycalataynka waxa uu yidhaha laga dabadhihima ee wax kalaa lagu dhawaaqa marka uu yidhaha xay cala salaa salaada u kaalay adiga xay cala salaa dhiimadi yaa dhahe salaad u kaale adaaba lagu yeera aduguna hoos u dhiimadi salaada u kale adiga halkaa gurigaagaa lagugu tega asagu markuu yidhaha xay calaa salaa salaada u kaalay waxaad leedahay laa xawla walaa quwata ilaa billaah macnaha xeelad melihi aan macaasida uga wareegsado awood aan daacada ku tago salaada ku tagana melihi ilaa ilaahay uu ii kaalmeeya maahan aad leedahay ilaahay uu ii kaalmee wey laa xawla walaa quwata ilaa billah markuu ku celiya xay calaa salaa waxaa leedahay laa xawla walaa quwata ilaa billaah xeelad aan uga wareegsado macaasida melihi awood aan ku tago daacadaas alle melihi ilaa allah ii kaalmeeya maahane markuu xay cala alfalaah liibaanta u kaalaya yidhaahdo sidaasaad leedaha laa xawla walaa quwata ilaa billaah haddana markuu ku celsho laa xawla walaa quwata illa billah marka xaycalataynka labadaas ayaga laa xawla walaa quwata ilaa billah ayaad leedahay xadiis saxiix muslimkaa sidaas tusaya xadiidkan wuxuu baraarujiyey xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi sida ku sugan bukhaari iyo muslim waxay tahay idaa samictum markaad maqashaan almu'adina mu'adinka faquuluu waxaad tidhaahdaan mila maa yaquulu lmu'adinu yaquulu faacilkeedu waa la socda bukhaari muslim milu maa yaquulu almu'adinu aa ku taallu yidhi marka sidaasaa ku taallu yidhi marka wuxuu yidhi walam yusib saaxibuulcumdati fii xadfiha shiika cumdaha qoray ma asiibin markuu faacilkaas xadfay waxaa la rabay faacilka inuu sheegay bukhari muslim ku yaalla marka milu maa yaquulu lmu'adinu saas way xadiisu mu'adinku wuxuu dhahay taas marka waxay kutusaydaa qof kastoo muslima adinku markuu bilowda waa in dareenkiisu isbedelaa waa inuu la socdaa waa inuu ajiibaa guriga caruurta kulli dumarka ragga waxa dhan meel kastoo la joogo marka adinku dhawaaqo waa in qof walbaaba ajiiba kadibna diyaargarow la galaa laakiin fiiri waa la dhawaaqa ma ajiibayda hawlahaaga iska wadata ha sheegin haddana waa la aqimi rabaa waa hawshaa taas dadka loo yeerayo muslimka miyaadan ahayn say ku dhacee taas waa qalade marka ajar weyn weyn aana laga helaa qofka ajiiba adinka ajar weyn uu ka helaa waxaa la rabaa fursaddaas inaysan ku dhaafin nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi marka aad maqashaan mu'adinka ajiiba xadiidka wuxuu xadiis kale ku daray markaad ajiibtaan waxaad leedihiin mu'adinku intuu yidhaah waxaa ku darinin waxna ha ka jarinin u fiirsada hadduu allahu akbar allahu akbar yidha allahu akbar allahu akbar ilaa xaycalataynka maahan hadduu yidhahda laa ilaaha ila allah maxaad lehe waxaad lehe marxaban laa ilaha illa ma dheh ee marxaban ma usan dhihin nabiguna wuxuu ku yidhi war wuxuu yidhi dheh marxaban miyuu yidhi isagu ma dhihin wixii uu yidhi dheh shaqada nabigu kuu diray garo waxaa ku darin waxna ha ka jarin muxuu yidhi asagu muadinku laa ilaaha illa allah na maxaad leedahay laa ilaaha illa allah waxna ku dari maydin waxna ka jari maydin diinka nabiga wax laguma darsado waxna lagama jaro addoon ilaahay baa tahay hogaansan ilaahay u hogaansan adiga ilaahay u hogaansan marka nabigu sala allahu calay wasalam xadiis kale wuxuu ku yidhi qofka marka uu adinka ajiibo oo aada maqashaan inta uu muadinku yidhaha ha dhaho kadib ha igu salliyo waxaa la rabaa nabigan ad ku sallido sala allahu calay wasalam ammaan weyn oo ilaahay la ammaanayo way adinku oo tawxiid la qirayo oo ilaahay la weynaynayo kadib nabiga ku salli sala allahu calay waslm hoosaad ugu sallini markaad nabiga ku sallido sala allahu calayh wasalam saxiixulbukhaariga waxaa kaloo ku sugan min xadiidi jaabir waa inaad tidhaahdo allaahuma rabba haadihi dacwati taama wa salaati alqaa'ima aati muxamadan alwasiilata walfadiila wabcauu maqaama maxmuudan wabcauu maqaama maxmuudan aladii wacadta xallat lahu shafaacati yowma alqiyaama una yidhi nabigu sala alla alay qof alla qofkii fiiriya bal fursadda dhaafayda dadka aan mu'adinka ajiibayn qofkii mu'adinka ajiiba oo markuu ajiibidda dhammeeya nabiga ku salliyo sala allahu calayh wasalam oo nabiga markuu ku salliyo kadib ducadaan akriya allahuma rabba hadi dacwada taama qofkaas waxaa u waajibayda maalinka qiyaamaha inaan u shafeeco fiiriya shafaacada nabiga lagu helaya sala allahu calay wasalam intaas isdaba dhig kadibna ilaahay baad baryee baryada waa la aqbalaa lama soo celiyaa nabigu yidhi sala allahu alay slm mar haddii adinku dhaco aqinkiina aan la gaadhin tartiibtan haddaad marto adinkii waa ajibtay ilaahayaad ammaanta nabigi waa ku salliday sala allahu alay wasalam ducadiiyaad akhriday ha adduun iyo akhira danahaaga ilaahay weydiiso wax kasta oo murugo kugu hayo ilaahay ka bari marka intaan aqinka la gaarin waa maqbuula ducadu fursad oo dahabiya wey mas'ale marka muhiim ah halkaas ayay culummadu baraarujiyaan masaladaas waxay tahay adinka maxaan soo ogaanay aqinka iyo adinku waa alfaad kooban meelay ka bilowdaanay leeyihiin meelay ku dhammaadaanna waa leeyihiin wax laguma dari karo waxna lagama jari karo haddii wax laga jaro ama wax lagu daro waa bidco bidcaduna waa xaaraan ma ahan xalaal bidcadu oo nabigeenna suuban sala allahu alay waslm wuxuu yidhi xadiiska bukhaariya muslim min xadiidi caaisha man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddu qofka ku soo daraa arrinkeennan diineed ee hadda waktigaa nabigu joogu hadla ee hadda aan haysanno waxaan ka mid ahayn laga aqbali maa waa lagu ridina riwaayadda muslimkana wuxuu yidhi man camila camalan laysa calayhi amruna qofka sameeya camal amarkayga uusan ku samayn oonan anugu dhihin hala sameeyo fahuwa raddu waa lagu ridina ilaahay ka aqbali maa adinkaas marka nabigu ogaa sal اlahu alيه wasalam qofka wax ka hormariya ama wax ka dabamariya waa bidco waa marduuda laga aqbali maa culummada muslimiintu waa ku celceli jireen adinku halkaasuu ka bilowda halkaasuu ku dhammaada bal fiiriya aswad ibnu yaziid waa taabici wuxuu dhihi jiray sida musanaf ibnu abi shayba ku sugan kaana aakhiru adaani bilaal allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila اllah adaankii bilaal waxaa ugu dambeeyey laa ilaaha ila اllah abi maxduura waa saxaabigii kaleo adimi jiray adaanka wuxuu idhi ana aakhira adaan laa ilaaha ila اllah war adinka lafdiga ugu dambeeya waa laa ilaaha ila اllah musanif ibnu abi shayba ku sugay sidaas daraaddeed culammada muslimiintu waxay yidhaahdeen adinkaas in wax lagu daro waxay rabaan ha ahaadeen waa bidco mana bannaana culummada afarta madhaboodba waa ka digaan laakiin shaaficiyadan soo qaadaynaba ilaa dhulkayagaan culammada shaaficiyada ugu badan kuwa shaaficiyada aan balbaraarujinayna laba imaam bis fiiriya kitaabka minhaajka shiika sharxaya laydhaha ibnu xajar alhaytami ee tuxfaha iska leh kutub fara badanna iska leh wuxuu leeyahay kitaab laydhaha alfataawa alfiqhiya alkubraa oo afar mujallo ah oo waa weyn waxaa la idhaha alfataawa alfiqhiya alkubraa juska koobaad safxada boqol soddon iyo kow safxadaas wuxuu leeyahay laqad axdaa wuxuu ka hadlaa mu'adiniinta gobol marka ay adinka dhammeeyaan salliga kor u qaada hadda maxaan soo ogaanay nabiga waa in lagu salliya laakiin hoosaan loogu sallina soo maha waa soo ogaan kuwaa marka kor u qayliya oo sida alfaadda adinka kor loogu dhawaaqayo salligana kor ugu dhawaaqa markaas wuxuu yidhi laqad axdaa almuadinuuna asalaata wasalaama calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam caqiba aladaan taasuu ka hadlaya wuxuu yidhi mu'adiniintii waxay soo dirisiyeen oo ku soo dareen adinkii nabiga inay ku salliyaan oo salaamaan adaanka gadaalkiisa waqad istuftiya mashaayiqunaa wa kayruhum waxaa fatwo laga weydiiyey mas'aladaas culummadeenna shaaficiyada iyo madaahibta kaleba fi salaati wasalaami calayhi sala allahu alay wasalam bacda aladaan salliga iyo salaamta nabiga lagu salliyo aadaanka ka gadaal cala alkayfiya allatii yafcaluha almu'adinuuna qaabka oo hadda mu'adiniintu samaynayaan in loogu salliyo fa aftow culummadii waxay jawaabeen bianna alasla sunnatun asalka nebi moxamed in lagu salliyo sala allahu alay slam waa sunno qof kasta adinka markuu dhammeeya waa inuu ku salliyo dadka dhegaysanayoo dhan oo muslimiinta waa inay ku salliyaan waa sunnadii nabiga walkayfiyatu qaabkan ay keeneenoo kor loola dhawaaqaana bidcatu waa bidco iyo dalaan firiy waa bidco markaasuu yihi wahuwa daahiru xukunkaas waa muuqda inay bidca tahay oy dalaal tahay arrintaas waa muuqataa kamaa qararat اlaxaadiiu sida axaadiista nabigu sugtay u yii culmadii shaaficiyada ugu caansana minhaajka sharxay maaragteenoo kale aqinka xataa qaara markii oo la aqimaayo ka hormariya xoogaa qasidaahoo la leeyahay waa salligii nabiga ayaa waxay ka qabaan shaaficiyadu waa bidca iyo dalaalay leeyihin ma bannaana kitaabkan kalaan ka aqraynaa kanu waa sharaxa arbaciinka sharaxii arbaciinka weeye yaa qoray ardagii imaamu nawowi ibnu cabbaa oo lagu yiqiinoo la dhihi jiray muqtasaru nawowi alaa kii laga soo gaabiyey nawowi al isaga dhambar arday arday waxaa jira shiikooda aad ugu ah macnaha waxaad moodaa nawowi koobigiisi wey waa koobiyey waa ardaygiisii gaarka ah kitaabkan arbaciinkaa ou sharxay xadiiskii haddeer aan akrinaynay ee nabiga salى اlahu alيه waslm uu yidhi man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun markuu sharxa wuxuu yidhi xadiidkan imaam nawowi wuxuu yidhi isagu saasuba ku bilaabaaba shiiqiisiiu ku bilaaba hadalkiisa wuxuu yidhi yidhi qaacidaة cadiimaة min qawaacid الإسlaam wahuwa min jawaamic kelimi salى اlahu alيه waslm xadiidkan waa qaacido iyo aas-aas qawaacidda waaweyn islaamka ka mida waana kelimadaha macnaha badan kulansaday oo ilaahay nabi moxamed siiyey sala allahu calay wasalam fa innahu sariixu wuxuu ku cad yahay fii raddi kulli bidca bidca kasta in la ridiyo iyo walmuqhtanacaati waxyaalaha dadku ay ayagu sameeyeen oo nabiga laga soo gaarin suu u waday u waday fiiriya wuxuu yidhi qultu ibnu caddaan waxaan leeyahay u yidhi fqad cadda alculamaau umuuran uxdiثat fi diini axdaaha aljahaalaة almutacamiquun laa asla lahaa fi shariica culummadu waxay tiriyeen arrima oo diinta a lagu soo daray oo ay ku soo dareen dadka jaahiliinta oo arrimo aan asal diinta ku lahayn ku fogaada oo fa yanbaqii an yustadalla calaa ibdaalihaa waxaa habboon xadiiskan in loo deliishado arrimahaas marka la burinayo la baabi'inaa qofka arrimahaa sameeya xadiiskan saxiixa oo sariixaha loo deliishanaa yidhi arrimihiiuu tirtiriyey qaar salaada lagu daray yidhi sida salaada layha salaatu raqaa'ib sida salaada la tukada nisfu annisfu min shacbaan shan iyo tobanka habeenka shacbaan yahay leylatulxugun loo baxshay oo aan sal lahayn waxaa ka miduu yidhi bidcooyinkaas qiraa'atu lancaam fii ragcatin fii leylati saabic walcishriin min ramadaan ramadaan habeenka uu yahay toddobiyo labaatan in hal ragco suuratlancaam lagu wada akriyo oo caamadu ay u fahmaan habeenkaas inay soo wada degtay waa bidca iyo dalaal kaluu yidhi wuxuu yidhi wa min daalika waa kana maxalushaahidkii fiiriya rabbi sal aa la aqimi rabaa fiiriya wa min daalika bidcadaas waxaa ka mid ah uu yidhi wa min daalika bidcadaas waxaa ka mid ah maa yusaadu waxa lagu soo daray fi liqaamati oo min asalaati salliga cala nabi lagu sallinaa sala allahu calay wasalam waxaasay ka mid nabiga diintiisa ka mid maahay aqinka nabiga muxuu ogaa muxuu ka bilaaba jiray allahu akbar allahu akbar muxuu ku dhammaan jiray laa ilaaha ila allah in wax lagu dara ma banaano in wax laga jara ma banaano culummada shaafici madaahibtii kale waa hay adda kutubtooda laakiin ma akrin iri xanaabiladiyaan hayaa maalikiyadii waa hayaa sidaasay ugu wada digaaya culummada madaahibta muslimiinta aylen war waa bidci ka daay war diinka nabiga ayaan wax lagu dari war annagu idinkuma waxaad tihin sharci dejiyaal mase waxaad tihin addoommo ilaahay oo sharciga ilaahay raac fiiri annaga maxaa nala ka rabaa ma inaan sharci dejino maya nalakama rabo maxaa nala ka rabaa inaan ilaahay sharcigiisa raacno sidaasaa nala ka rabaa marka oogaa masaladaas lagu baraarugo ilaahay looga cabsado waxaana isleey masaladan waa caddahay kutubtii shaaficiyada wey waxaan ka akraynaa masale qarsoon maahan laakiin soomaalidu war waa dhammeeyeen waxay yidhahdeen rag iska riix iyo rabbi ka cabso isku meel ma galaan a ragaa la iska riixay masaladu in bidcata waa la ogey inaysan diinka alla ahayn waa la ogey laakiin rag iska riix iyo rabbi ka cabso isku meel ma galaan aa layidhi laakiin ilaahan kugu dhaarsheeye bal qof aad iska riixda qabri markaad tagto adoo qaawan ilaahay hortiisa lagu geeyey muxuu kuu taraya ya inaa lilaahi wa inaa ilayhi raaji qofku waxaa fiican in u xisaabtamo adoo qaawan oo cagacad oon kooxdaadii kula socon oon xisbigaagii kula socon oo keliga ah aa ilahay hortiisa lagu geynaya qowl kasta iyo ficil kastana waa lagu weydiinaya waxaan yaa kuu diray amarkaad ku samayday taas inaad u diyaar garowdaa la raba laakiin koox inaad dhisato oo ilaashato oo tiraado kooxdii waa daciifta yaan la dhihin oo kooxdaadu ha badsato maxay ilahay egtiisa ka taraysa maxay ilahay egtiisa ka tarayda inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun baabu istiqbaali اqibla qiblada la qaabilideeda baabkii ka hadlaayey aada maxali baabu istiqbaali اqibla qiblada la qaabilideeda baabkii ka hadlaayey haadaa maxalu qiblada muslimiinta dhammaan waa kacbada sharafta badan oo muslimiintoo dhan ay u wada jeestaan oo tusaya muslimiinta midnimadooda iyo qulubtoodao dhan inay midaysan tahay markii hore nabigeenna suubon sala allahu calayh wasalam markuu joogay maka intuusan hijroonin markuu salaada tukanaa kacbada iyo baytulmaqdis uu inta isku aadiyo uu u wada tukan jiri marka wejigiisa wuxuu ku aadinaa inta dhinaca soke ka soo maro kacbada markaasay waxa weeye baytulmaqdisna waa ku sii aadaye labadoodii u wada tukan jiri markii uu nabigu hijrooday sala allahu calayh wasalam oo uu tegey madiina suurtagal maaha labadoodu in laysku aadiyo mid markaad u jeesato midka kale dhabarkaagu ku jeesaa labadooda dhexdoodaa la tegey marka markaas wuxuu u tukan jiray baytulmaqdis lix iyo toban bilood ayuu u tukanayey baytulmaqdis waatan ilaahii weyna markii dambe soo dejiyey qad naraa taqaluba wejika fi samaa'i falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wejhaka shatra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuhakum shatra waan aragnaaha ilaah yidhi wejigaagu inuu samada ku gadgadoomayo waxyi aad sugaydo ood jeclaa laheed ilaah inuu kacbada ku amro waa aragnaahu ilaah yidhi ee wejigaaga kacbada u jeedi dhammaan idinka muslimiintaana meel kastood joogtaan kacbada u jeesta waa shardi salaada salaaduna ma ansaxaydo haddaan kacbada loola jeesan ilaa salaado gaar ah oo sharcigu ogolaaday oo salaada sunnada qofku safarka yahay daabad uu ku kor tukanaa waa loo ogolaya meeshuu raba inuu tukado qofkii xanuunsan oo awoodi waayey inuu u jeesto kacbada wax ujeediyo waayey siduu awoodu u tukanaa cabsi daran markay jirtana siduu qofku awoodu u tukanaa laakiin hadduu awoodo qofku intaas aan sheegnay waxaan ahayn waajib waxaa ku ah inuu kacbada u jeesto hadduu kacbadii agteeda joogo waxaa la rabaa labadiisaas garab intaas u dhaxayda inuu caynta kacbada ku aadiyo laakiin haddii uu meel kale jiro oo kacbadii ka fog sida annagu hadda meeshaan joognoo kale jihada ay kaa jirtaa loo jeesana diinku waa waasec waana raxmad nabiguna wuxuu yidhi maa bayna almashriqi waalmaqribi qiblatu qoraxdu meeshay ka soo baxda meesha u dhaxayda halkaasa qiblaa marka dhinaca cadsilada waa jirta ad u jeesane halkaasaad u jeesane dadkana cadciriiriga laga badiyo oo la yidhaahdo maya tiirkan kuma aadana kanay ku aadanta oo dadkii haddee inay kan ku aadantahay iyo inay kan ku aadantahay yaa xaqiijina intaasoo kunoo kilomitira noo dhaxayde inayu jihadan jirtaan la huba soo maaha marka inta sharcigu wuxuu waasiciyeyna waa in loo waasiciyo wixii sharcigu diidayna waa in laga joojiyo saasaa fiican alxadiiu sabcuun xadiidka toddobaataneeya marwiyin waxaa laga wariyey can ibni cumar cabdulaahi bni cumar radia allahu canhumaa anna rasuul allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam kaana rasuulku wuxuu ahaa yusabixu mid oo ku sunnaysta tasbiixda waxaa dheera waa min ilaaqi min ilaaqi bacdi cala alkulli waa magacii guud waxaa lagu magacaabay bacdi ka mid ah magaciisii tasbiixdu salaaday ka midta marka tasbiixdiiya salaadii oo dhan lagu magacaabay marka waa min ilaaqi bacdi wa iraadat lkuliya la yidhaahdaa marka salaada sunada tasbiix meelo badan ay ku soo rarto in lagu magacaabo kaana wuxuu ahaa yusabixu mid oo sunaysta weeye sunadii subxaana rabiy alcaiim subxaana rabiy alaclaa ku jirta tasbiixaa ku jirta salaadii tasbiixaa ku jirta tasbiixdaasoo bacdi salaadii ka mida ah ee kulligii salaadii o dhan magac looga dhigay sunnadaheed markaasaa laleeyahay tasbiix kaana nabigu wuxuu ahaa yusabixu mid sunnaysta calaa dahri raaxilatihi daabadiisa dhabarkeeduu ku sunnaysan jiray xaydu meel alla meeshii kaana weju wejigiisu u ahaado marka halkaas waa meel ka mida meelaha sharcigu ogolaaday in kacbadii qofku ka jeesto isagu tukana qofku markuu musaafir yahay daabadiisa saaran yahay salaadaha sunnadaa si uu u badsado meel alla meeshii wejigiisu u jeedo ayuu u tukan karaa yuumiu waa ishaara nabigu birasi madaxiisa rukuucda iyo sujuudda we wejiga hadabula dhigala marko daabaduu saaran yahay daabadda korkeeda saari ma markuu rukuuca iyo markuu sujuudaa ma saaraya daabadda korkeeda laakiin waa ishaara wuxuuna xoogaa hoos marinaa sujuudda labada ishaaro ilaa awal waa kala hooseeyeen waa ishaara marka xadiisku taasuna bara nabigu sidaas ah cabdullahi bni cumar aad uu nabiga ugu daya jiray wa kaana bnu cumar wuxuu ahaa yafcalu asna mid sidaa sameeya maadaama uu nabigu ku arkay asna markuu musaafir yahay daabadiisa isagoo iska saaran iska tukan jir meeshay rabta ujeeda maanta dad badan hadday safraan ama gaari raacaan ama diyaarad raacaan ama markab salaadaha oo iska daynaya sunnada xilan qiblaba looma jeedo ilaahayaa kuu waasciyey meel alla meesha rabta u jeeda sunnada dalda salaadaha sunnadaha meeshaad u jeeddo u tuko sidaasaa sharcigu ku leeyahy wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa kaana nabigu wuxuu ahaa yuutiru mid witirka ku tukada calaa baciirihi neefkiisa geela korkiisa neefka geela baciirka neefka geela la yidhaha ama rati ha ahaado ama hal ha ahaado korkiisu ku tukan jiray xadiiskaas waxay culammadu ka qaateen witirku inuusan waajib ahayn maxaa yeele waxaan arki doonaa faradka kuma tukan jirin nabigu marka witirkana waa ku tukan jiri marka witirku waajib maahane waa sunno walimuslimin waxaa u sugnaaday kayra laakine annahu nabigu laa yusallii kuma tukan jirin calayhaa daabadda korkeeda almaktuubata salaad la waajib yeelay mar ma ujeedaa marka witir inuusan waajib ahayn witirka waa ku tukan jiray laakiin salaad waajiba kuma tukan jirin marka salaad waajiba la gaaro inta ka dego daabadda oo u jeesto kacbada uu tukan jiro marka waajibka laguma tukan karo haddaan daruuro imaan daruuro maxaa ah salaaddii waktigeedii waa kaa tega mana ahan salaadaha dib loo dhigo salaadaha waxaa jiraan dib loo dhigi karin maxaa ka mid ah waxaa ka mid a casirka maxaa ka mid ah cishaha maxaa ka mid a subxiga saddexdaas salaadood dib looma dhigo salaadana diba loo dhigan karaa waa kuwe waa duurka iyo maqribka labadaasaa dib loo dhigi karaa laakiin casir meel dib loogu dhigo ma leh haddaad aragto in waktigiina kaa tegayo daabadiina midaad adugu xukunta maaha waa ama diyaarad iska socota ama gaari aan lagaa yeelay jooji markaas sidaad awooddaad u tukay ka tegi mid salaada laakiin haddaad adigu awooddo salaad farada ma bannaana daabaddeena iskaga tukato adoon kacbada u jeedin ma bannaana nabigu kuma tukan jirin meeshaan laakiin muhiim waxaa ah lafdigan oo muslim oo uu yidhi walimuslimin uu yidhi fiiri waxaad moodaa muslim keliyuhu inuu wariyey oo aan bukhaari warin faqiihu zamaan sheekhowna cuthaymiin wuxuu yidhaahdaa lafdigaas oo ah walimuslimin hayra annahu laa yusallii calayha almaktuuba daahirka waxaad moodaa inuusan bukhaari ku sugnayn bukhaarina waa ku sugan yihi waa muttafaqun calayh ka fiiriya baabka baabun yanzilu lilmaktuubati uu bukhaariga uga yaalla saxiix bukhaariga waa ku yaalla maahan muslim kaliya maantana waa ka fiiriya sida ugu yaalla waa ku yaala صaxيح bukhaariga baabun yanzilu lilmaktuubati baabkaas uga yaala baabkaas uga yaala marka ka fiiriya marka bukhaariga muslim waa isku waafaqeen wey maaha muslim kaliya welilbukhaari waxaa u sugnaaday ila alfaraa'ida salaadaha waa ku tukan jira nabigu faradyaalka maahane waxaana soo ogaanay inuusan ku tukan jirin inuu witirka ku tukan jiray soo maaha halkaas waxaa caddaatay marka witirku faradyaalka ka mid maaha salaadaha maktuubadaa ka mid maaha waajib maahana الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد